ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatu tacala barakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan saaxib yar dhamaajina kubaasadii la socodka dhegeysiga xulashada star f m oo soo xildhibaanka si toosaad uga dhegeystaan maalmaha xaaladaha guuda dhegeysa waa maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcaha waxaana markaasi ku falanqeynaa ku egnaa xaaladaha waxyaalaha markaasi taagan dhegeystayaal guud ahaan dalka waxyaalaha ugu weyn oo aan inta badan dhegeystayaasha ka dabageyno dhegeystayaal waana arrimaha xaaladaha siyaasadeed ee dhaqaalaha inta badan waxyaalaha quseeyo iyo inta badan waxyaalaha la xiiseeyo oo aadka loo hadalhay warbaahiintana ay aadka ugu doodaan dhegeystayaal barnaamijka alaba waxaynii daadi anigoo ah yuusuf bakad inala socodsiyaa nii farsameeya saaxib yaal shukra dhammaantiin meel walbaa joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan haddaad ku sugan tahay nairobi nawaaxigeedana waxaad naga dhegeysanaysaan haliber shan dhibic sagaal haddii aad dumbaasaad ku suganta waa haliber saddex dhibic shan haddii aad gaariso dhadhaab xeryaha qaxootiyada dhadhaab iyo sidoo kale faafi masalani tanaariif aad ku suganta waa sagaashan toddoba dhibic hal haddii ah wajeeri habusweyn aad ku suganta waa sagaashan toddoba dhibic saddex haddii ah mandheera balad xawasuufta banisa raamo lafi aad ku suganta waa sagaashan toddoba dhibic shan haddii aad dabcan idaacaduhuba wadaagtunahay ee muqdisho star f m sagaashan toddoba dhibic eber haddii ay siyelo balambala meeru madoogaasha aad ku sugan tahay dhegeystayaal waa hal eber laba dhibic saddex haddii aad marsaabid muyaale xuduudda dhankaas ethoobiya aad ku sugantah waa siddeetan toddoba dhibic toddobo w w w w do star f m c o k applicationka apka halkaas ee kala soo degi kartaa kalana socon kartaa dhegeysta macluumaadka warbixinada dhegeystayaal iyo weliba barnaamijyada sida tooska u socda barnaamijka afka apka kaliya soo dejiso keliya wuxuu kaaga baahanyahay qad ama internet dhegeystayaal aad baad umahadsantihiin dhegeystayaal arrimaha barnaamijka dhegeysta saaka diiradda ku saari doono maxay tahay waxyaalaha ee hadda markaasi uu doonayo inuu qasab ku marsado madaxweynaha william ruto laakiin maxkamadda ay hortaagan tahay dhegeystayaal qodobo dhowr ayaa markaasi laga diyaariyey warbixino kala duwan ayaa laga diyaariyey dhegeystayaal ku aadan inuu markaasi waxyaalaha markaasi aan sharciga waafaqsaneyn ama sharciga xadgudub ku ah inuu markaasi u sameynayo laakiin maxkamadda keliya hortaagan tahay dhegeystayaal iyadoo saaka markaasi eegi doono bal qodobo aada u tiro badan tan iyo markuu xilka u qabtay inuu markaasi qaladaad fara badan uu galayo madaxweynaha dalka uhuru kenyaata dhegeystayaal laakiin qaladaadkaas ayaa ka saxaya waxaa ka saxaysa maxkamadaha dhegeystayaal waxaana eegi doonaa ilaa iyo qodobo dhowr ah oo gaaraya shan ama lix qodob ayaa markaasi waa toddoba qodob ayaa markaasi madaxweynaha tan iyo la doortay ama xilka uu soo galay tan iyo labadii kun labaiyo labaatankii doorashadii guud ee wadanka markaasi ka dhacday iyo waqtigan hadda la marayo taarikhda oo sanadkan hadda sii dhammanaya gebagabadiisa waxaalihii qaladaadkii faraha badnaa uu sameeyey ayaa markaasi eegi doonaa oo maxkamadda haddi markaasi ay dabataagan tahay oo wax waliba markaasi ay ka difaacayso wax waliba ay ka hor istaagayso wax walibana ay ku tilmaamayso inay bal uu madaxweynaha iyo weliba lataliyaashiisa ay baalmarayaan hanaanka dastuuriga ee markaas wadanka marka u yaala dhegeysa sida maxkamadda ay markaasi ku sheegayso dhegeysa warbixinadeeda waa hagaaginta warbixinada qodobadaasi aynu sii gudagelin dhegeysta markan waxaa ii ogolaataa inaad soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waa adeegyada mar waliba si toos aad idaacada star f m aad uga dhegeystaan aadna kala socotaan dhegeystayaal adeegyadan waxaa markaasi ugu qaleynay si dhegeystayaasha ugu waxaygelino waxna walba ayna ula socdaan aan soo qabno safaricom fraud jiwilize niqueli ama nicon dadka qiyaameeya shacabka ayaa la yimaadeen hab cusub oo markaas dadka kenyaanka maalin weliba ay ku khiyaanayaan mise ay ku dhibaateynayaan mobeelada kenyaan ka waxaa inta badan ee aada ugu isticmaalaan akoonada kaasoo meeneeda markaasuu lamid yahay in qaarna ay telefoonada lacag ku wataan ama ay ku dirsadaan mise ay kaga adeegtaan qaarna ay ku diraan qaarna loogu soo diro waa inta badan lacagaha ay qaarkooda ku keensadaan dhegeystaan iyadoo markaasi baahiyada kala duwan ay ku dabooshaan laakiin waxaa markaasi soo baxeen dadka marqayaameynaya oo markaasi doonayo inay dhacaan qaar waxay iska dhigayaan kuwa lacag markaas adiga kugu soo qalday halka qaarna fariin kuusoo qorayn kusoo wacayaan laakiin waxaasoo dhan waxa uu leeyahay waa kuwa burcada isweydii kuwaasi kuwa burcada mase tuugaa jiwlize niquelia manicon dadkan ayaa ku taqusay inay iska dhigayaan kuwa markaasi ka shaqeeya bangiga kuwa bangiyaasha kuwa markaasi ka shaqeeyo dabcan shirkada safaricom kuwa markaasi ka shaqeeya saraakiisha dowladda ama u shaqeeya macalimiinta maamulayaasha wax lamid ah safaricom ee had iyo jeer waxay macaamiisheeda garab taagantahay u dooneysaa inay markaasi ka cabiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka dadka qiyaameynaya dhegeystaana sheegayso inay marwaliba ay ka taxdaraan oo ay ka fiijignaadaan dhegeystayaal haddaa nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiya warbixinta dadkaasi ayaa la habeeyey oo la cusbooneysiiyey iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar waliba cidda markaasi kula hadlayso hubso wax walba oo aad sameynayso lana xiriir lacag iyo lacagta cidda markaas u dirayso waxa la midka ah ilaan hubsina halbaa la siistaa haddan haddana aqoon oo dabcan aad lahayn weydii dadka kaa aqoon roon oo markaasi wax kaa caabin karo oo markaasi ku sixi karo haddaba waxaan waxyaabaha waa qaldami kartaa haddii laakiin waad qaldami kartaa laakiin hubso wax weliba intaad markaasi tillaabada aad qaadin oo markaasi macluumaadkaada ay kaa dusin dhegeystayaal waxay sidoo kale kuu soo marayaan adeegyada kala duwan sida fuliisa iyo emshor iyo wax la midka ah haddaba dhegaha fur waxaan markaasi rabnaa inaad markaasi ka horeysiiso iyaga oo markaasi macluumaadka ama aad ka horeyso kuwa markaasi macluumaadka doonaya inay kugu qaldaan ama doonayaan inay markaasi wax kaa daadsadaan safaricom kuma weydiinaysa macluumaadka shaqsiga waa shaqsi ahaaneed dhegeystayaal oo keli ah waxayna kaloo soo xiriiri kartaa dabcan macaamiisha nambarka rasmiga ee eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber waa eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber lambarkaasi keliya ayay kaala soo xiriiri karaan dhegeysa lambar kasta oo kale oo markaasaad ka sheekaysana wax muhiim ah ma keenayso waa inaad markaas ka gudubtaa waxbaadsan ka qaban dhegeysa sidoo kale inaad wax warbixin markaasi dabcan waa inaad sidoo kale wax faragelin ah cid dabcan aad soo dareento mise kusoo gasho qadka siimkaaga ama siimkaaga dhegeystayaal ama xotooyo macluumaada shakhsiyaadka dhawac hal eber eber ama laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si aad gargaar aad u heshid ha noqon qof la qiyaameynayo taxdar lahow mar walba waxyaalad waliba markaasi lagu doonaya in lagugu qiyaano waa inaad markaasi feejignaan aad yeelataa oo aad noqotaa qofqof wax markaas u bilaaban aan qof la qiyaani karin dhegeystayaal aan kugu dara dabcan bangiga k c b waa mid dadku wanaagsan looguna talagala dadka k c b waa bangigeena ilin ka badan ilaa iyo waa boqol toddoba labaatan sana ayay k c b ah mid ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursad u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilow ganacsatada yaryar ilaa iyo shirkadaha kacabinta dowladaha fulinta yaryar iyo mashaariicda baaxadda weyn fududaynta iyo weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaasi loo maray ganacsiyo waara oo la joogteyn karo iyo weliba hindisa asaasi ah k c b waxay si hagar la-aanih u gudata hadafkeeda ah inay markaasi taageerto dadka o dhan nooc kasta oo fursado ah ha noqotee halkudhig for people for beta k c b waxay doonaysaa inay nolosha ka bedasho laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysan shirkadaha bulshooyinka la haybsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaa kamid ahi adeega k c b sahal oo ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo isdusha ay kala socdaan guddi madax banaan ee eegaya shareecada booqo maanta laanta kuugu dhow ee bangiga ama kala soo xiriir eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people for beta ayaa lagu leeyahay aan kuugu sii doro adeega kale qaybta barnaamijka ka ah dhegeysa shirkadda safaricom ayaa mar walba waxay macaamiisha u haysa adeegyo wanaagsan aad ku farxi karayso dhegeystayaal haatan waxay ku leeyihiin hamaka talulungia digital neon soo qabsa neon altra sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa neon smarta toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka heleysaa dhammaan dukaamada safaricom makeelada safaricom dhiba shabakada ah w w w dot masoko dot com macaamiisha safaricom waxay haatan fursadda ugu heleysaa inaad soo iibsan karayso afar waa af of g b o casri waxayna ku leeyihiin hamaka talulu safaricom ayaa waxay hadda dooneysaa inay macaamiisheeda ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxa la midka ah safaricom waxay ku siinaysaa adeegyada internetka one g b o bilaasha mar walba oo aad iibsato telefoonka new ray ee neon artra waxaad hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee neon smart ee neon artra oad ku iibsan karto qiimo macquulgal ah oo cid waliba ay awoodi karayso fursadan ayaa keli waxaa ka faa'iideysan kara dhammaan macaamiisha isticmaal mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe mutooshalaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha dabcan ay tahay two g iyo tree g hamaka talulu tusaale dhegeysa markaad haysa telefoonkan casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad ka faa'iideysan kartaa waxyabo fara badan sida markaas inaad ka barto xirfadaha cusub iyo waxa la midka ah telefoonada waxaad ka heli karaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada www masoko dot com googolka aad sidoo kale wax kaga baari kartaa waxaa adiga dooneyso telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad guri kaga soo shaqeyso inaad guriga kaga soo shaqeyso aada u isticmaasho tilmaamaha qaarada gobolka sawir aad ku qaado wax la mid ah waxaa arkaysaa saaxiibo fara badan oo inta badan aad ka heleyso waxaana kamid ah gabdhaha inay markaasi ka bartaan karinta cunnada noocyadeeda kala duwan inxaajiga cunno macaan ayuu kaaga fadhiyaa isqurxinta iclaansaarka waxaa intaasi kuusii dheer in haatan dugsiyada ay xiran yihiin caruurta leh ay markaasi uga fadiyeysan karaan qeybaha waxbarashada telefoonada waxaad ka heleysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom ee shabakada ee w w w dot masoko dot com hamaka talulu dhegeystayaal ayaa lagu leeyahay waa hagaagi dhegeystayaal sidaad barnaamijkaad ku maqleyseen madiradda ku saarayna saaka qaladaadka uu galayo madaxweynaha waxaa ka mid ah dhegeystayaal haddaba waxyaalo fara badan oo markaas la soo shirtegay waxyaalo fara badan oo inta badan uu doonayo inuu ku meelmarsado xukuumaddiisa ah ayaa hadda ka socon la madaxweyne william ruuto waxyaalo fara badan waxaa ka mid ah ilaa iyo toddoba qodob oo hadda ay markaasi ka hortaagan tahay maxkamadaha maxkamadda ayaa dabcan warbixintii u dambeysay ayaa ka mid ahay dhegeystayaal in ah markaasi nambarka dabca sharciga ee hadda ee namba meysha aan la soo saari karin iyadoo markaasi aan loo wada dhannayn dhegeystayaal oo markaasi la qabanin dabcan public participation ama ka qaybgal dadka laga qeybgeliyay dhegeystayaal waxaa sidoo kale ka mid ahayd waxaalaha markaasi dabcan waa kaas waa kontonkii qof uu markaasi soo magacaabay in ay shaqooyinkii kala duwan ay qabtaan waxyaalo fara badan ayaa kamid ah dhegeystayaal waxaa sidoo kale kamid ah dhegeystayaal shirkadaha dowladda ay lahayd uu doonayo xukuumadda ruto inay markaasi gado waxaa sidoo kale kamid ah ciidamada booliska ee wadanka haiti loo diray dhegeystayaal qodobadaasi ayaan dhegeystayaal waxaa sidoo kale kamid ah guriyeynta lacagta canshuuraha ee guriyeynta housing levy loo yaqaano dhegeystayaal oo iyadana sharci darro lagu tilmaamay waxaasoo dhan ayaan isdulstaagi doonaa hadduu eebaha idmo oon sidoo kale kala dhigi doonaa qada dhigi doonaa iyo sidoo kale waxa ay markaasi mucaaradka ayaga markaas ay ka qabaan ay ka aaminsan yihiin xukuumadda ruto iyo weliba tilaabooyinka markaasi qaadayaan dhaqaalaha heerka uu gaarsiisan yahay iyo waxyaalaha markaasi hadda lagu dabaqayo in intaasoo qorsho ee lacag markaasi ku baxayso ee xukuumadda doonaysa dhege inay wax ku malmariso waxaa sidoo kale dhegeystayaal la hoos dhigay maxkamadda dembiyada caalamiga dhegeystayaal ee hadda markaasi culayska faraha badan ee ka qaaday taasi ayaa haddana waxaa leeyahay culays kale waxaa dulsaareysaa mar kale maxkamadaha gudaha dhegeystayaal ee dalka oo markaasi tilaabo walbo uu qaadayo ay ku tilmaamayaan inay tahay mid markaasi sharci darro ah oo sharciga maca meel kaga dhacayo mise sharciga uu baalmarayo madaxweynaha iyo weliba la taliyaashiisa dhanka sharciga dhegeysti taasi hadda uu qaladaadka ugu weyn ay ka mid tahay oo hadda lagu eedeynayo uuna dabcan lagu sheegaya in uu gelayo qodobadaasi ayaan isdulsaagi doonaa dhegeystayaal warkii la gaaray ee sagaalka subaxnimo hadduu eebaha idmo qaybaha dambe adigana fursado ayaan kuu siin doonaa dhegeystayaal maxay tahay waxyaalaha hadda uu markaasi ku faanayo sidoo kale qaladaadkiisa ee noqoto mid awood ugu yeelanayo madaxweynaha ee dhegeystayaal ee dalka waa william ruto dhegeystayaal ogsoonow wuxuu markaasi taageero xoogan uu ka haystaa dhanka baarlamaanka oo markaasi taageero fara badan uu ku leeyahay xildhibaano inta badan asaga taabacsan oo wax waliba markaasi oo wax waliba halkaas u meelmarin karo uuna sixi kara dhegeystayaal laakiin mar kale ogsoonow haddana waxaa daba socdaa tabataala maxkamadaha oo arrintaas ayagana markaasi inta badan ka hormaanaya oo ka hortaagan in wax tilaabo uusan qaadi karin xukuumadda ruto haddii markaasi sharciga meel oga dhacayso iyo haddii sidoo kale dadkaan laga qeybgelin iyo haddii aan markaasi loo wada dhannayn dhegeystayaal haddaba maxay u dhimaysaa xukuumaddiisa maxay sidoo kale asaga uu arkaa inay markaasi laabqaboojin iyo sidoo kale wax ka qabasho ay u aragto ama uu xukuumaddiisa u aragto inay wax kaga qaban karto iyadoo dadka obarooyinka dhanka sharciga iyo weliba kuwa oo arrimahaasi ku taqasui ay inta badan leeyihiin madaxweynaha kama fiirsanayo tilaabada markaas uu qaadayo ee ku aadan waxyaalaha sharciga kaga hormaan karo ogsoonow waxyaalaha fara badan ayaana isla dabcan fiirin doona oo asaga marka hore uu dhaliili jiray madaxweyne william ruto wakhtigii xilka uu haye waa madaxweynaha uhuru kenyatta dhegeystayaal wakhtigaas oo isaga markaasi dabcan midmadow uu ka dhexeeyey waa wakhtigaasi labadi kun sideed iyo tobankii ayagoo wax fara badan ku eedan jiray kuna dhaliili jiray xukuumadda ruut waa xukuumadda markaasi madaxweyne uhuru kenyatta waa sida barnaamijkaad ku maqlayseen ee kaga hadlayna dhegeystayaal waxyaalaha dabcan uu hadda qaladaadka faraha badan uu gelayo ayaa dabcan lasoo dhigaya mase laga hadlaya ama uu galaya madaxweynaha dhegeysta tan iyo markii xilka loo doortay ama xilka madaxtinimada dhegeysta labada kun labiyo labaatankii ilaa iyo dabcan sanadkan hadda sii dhammaanayo ee dhegeysta labada kun saddex iyo labaatanka qaladaadka ugu weyn ee hadda maxkamadaha ay ka hortaagan yihiin oo weliba lagu tilmaamay inay markaasi ay qaldan yihiin sidoo kalena uu awood dhanka baarlamaaniga u sheeganayo ayaa hadda lagu tilmaamay inay tahay mid markaasi baalmarayso dastuuriga dalka dhegeysta sida ay qorayaan ama aada oga hadlayaan dadka falanqayaasha iyo sidoo kale garsoorka dhegeysta ee dalka haddaba waxaa ugu horreysa dhegeystayaal house waa dabcan waxaa ugu yara dambeysay dhegeystayaal waxaa loo yaqaana housing levy dabcan waa guriyeynta ee marka hore ee xukuumadda ay soo bandhigtay ee ruto ay ku aadaneed in canshuuraha hal dhibic shan laga jaro dhegeystayaal shaqaalaha dhammaan taasoo lagu kabo laguna soo saaro ama lagu dhiso dhegeystayaal guryaha ama guryo casri ah oo dadka inta badan qof waliba uu awoodi karo ama affordable housing waxaa loo yaqaana dhegeystayaal taasi ayaa lagu sheegay inay markaasi loo wada dhaneen inta badanna laga soo horjeestay oo qaylo iyo dood fara badan ay ka dhacday taasi laakiin waxay dowladda markaasi sheegtay inay markaas u wanaagsan tahay inta badanna qayladaasi buuqaasi oo maxkamadda markii dambe tegtay ayaa dhegta jalaq ama dheg jalaq aysan u siinin ogsoono dhegeysa madaxweynaha waxa uu leeyahay lataliyaal dhanka sharciga ah uu markaasi afhayeenka hore baarlamaanka justin muturi uu dabcan uu hormuud ka yahay oo markaasi kala talinaya dhanka sharciga laakiin waxyaalaha markaas hadda inta badan lagu haysta ayaa kamid ah in markaasi public participation aan laga qeybgelin dadka ay ku aadan ama sidoo kale shaqaalaha ay ku aadan in markaas ay u ogolaanayaan mise ay ku qanacsan yihiin in laga jaro lacagtaas iyo hal dhibic shan lacagta waa dabcan percent ama boqolkiiba dhegeystayaal taasoo lagu kabayo ama sidoo kale lagu dhisayo laca gurya ay markaasi qiimo jaban dhegeystayaal waa dood ay markaasi ka taagneyd ee ahayd haddaba guryahaasi halka laga dhisa inta badan ugu badan waa nairobi iyo sidoo kale kisumu shaqaalaha ayaa markaasi kasoo kala jeeda gobolada dhammaan ee afartan todoba ismaamul cid waliba waxay markaasi dhul ama balood ama ay ku leedahay meesha ay kasoo jeedo waxaa taasi dowladda ay kala cadeyn weysay mahalkooda ayaa loogu dhisaya mise cid waliba waxaa looga dhisaya meesha uu ka shaqeeyo ma kala cadaanin oo waxaa markaasi ay noqotay faahfaahinteeda inay adkaato ee ku aadan sida markaasi ay uga faa'iideysan karaan shaqaalaha ama dadka markaasi danyarta ee guryaha ay dowladda sheegtay qiimaha jaban in lagu dhisayo ama waa qiimo jaban ay ku degi karaan ama sidoo kale mustaqbalka waxaa kasoo wareegana ilaa iyo soddon ama soddon iyo shan sano kadibna in qofka uu lahaan karo gurigaasi dhegeyste waxaa doodeeda inta badan ay qabsatay hawada waxay sidoo kale tagtay dabcan baarlamaanka waxay sidoo kale tagtay wasaaradda maaliyadda oo inta badan ayadana arrimahaasi ku shaqo leh iyo weliba waxda daqli aruurinta dalka ee k r a waxayna markaasi noqotay in howsha ay dabcan isqaban weyso taasina keentay markii dambena inay si toosa laiskula tago maxkamadaha taas maxkamadii markii dambe go-aan ku gaartay inay ku sheegto mid waxba kama jiraan ah sidoo kale baalmaraysa dastuuriga dalka oo aan markaasi laga jiri karin lacagta dadka dhegeystayaal ama shaqaalaha ee hal dhibic shan markii dambe lagu soo rabay dhegeystayaal taasi ayaa lagu waday dhegeystayaal inay si toos u bilaabato sanadka soo socda labada kun afar iyo labaatanka ah bishii saliixaad dhegeyste laakiin taasi hadda waxay markaasi ka cagajiidaysaa oo sidoo kalesan ama sheegeen in aysan ka ogoleen ama ka ogolaan doonin maxkamadda balse ku adkeysan doonto in arrintan ay fududayn doonto wax badan ay sahli doonto sidii markaasi lacagtaasi looga faa'iideysan karo ee shaqaalaha wax badan ay dabcan tari doonto kubcin karayso dhaqaalaha dhankeeda markay imaato dhanka guryeynta dhegeystay hadda cidirba ay raadinayso si loo helo gurye markaasi macquulgal ah qiimo jaban leh waxaa sidoo kale kamid ah dhegeystayaal maisha number waa number ay markaasi dowladda sheegtay in qofka uu hal number lahaan doono oo sidoo kale la socodsiin doono taasoo markaasi sheegtay in waqti ay ku qaadan doonto dowladda soo saarideeda waxaa markaasi iskala kaashanayeen dhegeystayaal wasaaradda amniga gudaha iyo owlaha qaran ee dalka dhegeystayaal waxaana ay markaasi la sheegay in maisha number oo qofka nambarkiisa uu markaasi gooni u noqon karo kaas oo noqon karo mid tixraaca mid lagula socon karo mid markaasi waa dabcan mid lambarkiisa gooni u noqon karo qofka dhegeystayaal taasoo laga guurayo loo guurayo qeyb markaasi digital ah macluumaadka iyo weliba qofka shaqsiga ayaa markaasi noqon kara qofka in namber goonia uu yeesho sida wadamada markaasi reer galbeedka inta badan taasi hadda waxaa la sheegay inaysan suurtogeli karin ama noqon karin waa mid markaasi ay sheegtay lacag fara badan ay ku bixi karto maxkamadda ayaa sidoo kale ayadana ka hor istaagtay waxaana la sheegay in tilaabadaas aysan qaadi karin xukuumadda ayna soo daabici karin warqadahaasi ama sidoo kale kaararkaasi ee maisha namba dhegeysta waxaana markii dambe go-aan dabcan lagu dabcan ay soo aragtay waa go-aan markaas maxkamadda sheegtay in laga wada gaari karin dowladda wax markaas aan loo wada dhanneen waxaa sidoo kale ay sheegtay in markaas looga baahnaa dadka in laga qeybgeliy dhegeystayaal inkastoo la sheegay in waqti ay qaadanayso ilaa dadka markaas ay isku wada raacaan ugu dhegeyste waxaa ku baxaysa lacag gaaraysa hal bilyan oo lacagta dalka dhegeyste waxaa labada kun iyo sagaal iyo tobankii la socotaan dhegeystayaal in arintan mar kale lasoo bandhigay in arintan sidoo kale xukuumaddii ka horreysa iyaga dhegeystayaal huduma number lasoo saaray taasoo balaayiin lacag ah ku baxday ilaa hadda markaasi meesha ku dambeysana la garanay markii dambena maxkamadda meesha ka saartay kuna sheegtay in lambarkaasi aan la xaqiijin karin sidoo kalena aan la ogaan karin xaqiiqada rasmiga dhabta ah arintaasi la xiriidha ee ku saabsan dabcan huduma number waxaana xukuumadda ay markaasi sheegtay walaac waa dabcan maxkamadaha iyo weliba kuwa markaasi ururada ay ururada qaar ay markaasi sheegeen in ay arrintan aysan u bogin oo ay markaasi laga doonayo in markaasi loo yeesho fikro gooni ah lacagtaasna ay aada u badan tahay ee hal bilyan oo lacagta dalka waxaana durba ay bilaabeen ama ay sheegeen in la bilaabi doono bilaha soo socdo laakiin waxaa hadda maxkamad ay ka hor istaagtay in laan soo daabici karin lana soo saari karin lana qorsheyn karin lana bilaabi karin dhegeystayaal ee lambarka ee maisha namba dhegeystayaal ee xukuumadda ay doonaysa inay soo saarto maxkamadda ayaa markale is hor istaagtay xukuumadda ruto kuna sheegtay waxyaalaha tilaabada ee qaldan ay qaadayaan inay markaasi ka waantoowaan dhegeyste meelaha ay markaas awoodda ay ku sheeganayaan ayaan qaybta dambe kaaga faahfaahin doonaa dhegeystayaal waxaan laakiin sii wadi doonaa meelaha inta badan ee hadda maxkamadda sidoo kale waxba kama jiraan ku tilmaamtay waxyaalaha uu soo saarayo iyo wuxuu doonaya in uu meelmarsado madaxweyne william ruto qaladaadkiisa ayaa hadda la doonaya in ay ka saxdo maxkamadda dhegeyste waxaa ka mid ah kaas waa wasiirayaasha ku-xigeenka dhegeystayaal uu markaas asaga uu soo saaray kuwaasi oo uu sheegay inwaa kuwaas oo markaas ka koobnaa ilaa iyo konton waxaa markaas la sheegay in hadda keliya ku filan yihiin wasiirada iyo weliba xogayaasha joogtada keliya kuwan kale in aansan loo baahnayn waxayna markaasi ka koobnaayeen ilaa iyo konton kiiba waxaa la sheegay inay ku baxayso wax ku dhow ilaa iyo sagaal boqol oo kun mishaaraadkooda iyo weliba gundhooyinkooda howlaha markaasi xafiisyadooda qalabeyntooda waxaasan iskugu jiraan dhegeyste waana qorshe markaasi ay sheegtay inay xukuumadda ruto ay ku fududaatay inkastoo laakiin qaab diblomaasiyeed waa daraale hade waa inkastoo laakiin qaab markaasi maskixiyeed ee siyaasadeed uu u ciyaaray waqtigaasi madaxweynaha wuxuu markaasi shakhsiyaadkaasi uu soo magacaabay kontonka ahaa kadib baarlamaanka maray sidaas lagu dhaariyey sidaasna ay ku ansaxmeen waxaa markaasi uu madaxweynaha inta badan dabcan uu diiradda ku saarayey shakhsiyaadkan inuu markaasi uusan waayin karin maxaa loola jeedaa uusan waayn karin waxay markaasi lasoo halgameen waqti lasoo qaateen ololo fara badan isla galeen waqtiyadii ololihii siyaasadeed ee wadanka markaasi ka socday ee labadi kun koob iyo labaatanki ilaa iyo labadi kun labiyo labaatankii dhegeystayaal shakhsiyaadkaasi ayaa iskugu jireen kuwo xilalkooda waayey kuwo aan xilal markaasi qaban iyo kuwo markaas isaga taabacsan dhegeystayaal ee ruto inkastoo laakiin taasi markii dambe ee caqabad ku noqotay oo sidoo kale laga doo imaaday sheegana in lacagtaasi aada u tiro badan ay wadanka dhaqaalihiisa iyo sidoo kale shakhsiyaadkaasi aan lagu laabqaboojin karin xaaladda isagoo waqtigan heerkan aan sidoo kale looga faa-iideysan karin shakhsiyaadka dana shakhsiyeed keliya waxaana ay hadda sheegeen waxaa markaasi la sheegay in arintaasi laga doonaya madaxweynaha inuu ka fiirsado laakiin taasi way socon weysay oo waxaa markaasi mar kale meesha hilfaha loo qaaday madaxweynaha iyo shakhsiyaadkii markaasi u watay oo meesha laga tuuray inkastoo uu madaxweynaha doonaya hab siyaasadiisa waa habka siyaasaddiisa uu doonaya inuu dabcan inuu uga laabqaboojiyo in sidoo kale shakhsiyaadkaasiisan ka kala firdhin oo sidoo kale ka kala tegin oo markaasi dariiqadii waagi hore ay isla hayeen inay markaasi isla sii hayaan madaxweynaha waxaa intaasi kadhi uu raadinayay in markaasi ballantooy waxyaalihii uga ballan qaaday inuu u wafiyo laakiin maxkamadda waxaa sidoo kale markaasi kiiska la geeyey shakhsiyaad ka mid ah ayaa markaasi geeyey waxaana ay maxkamadda dhageysatay meelo fara badan ka kala fiilisay aragtay xaaladda waqtiga waqtigan waa xaaladda waddanka wakhtigan uu ku sugan yahay dhaqaalaha heerka uu gaarsiisan yahay sida markaasi habboon oo wax loogu qaban karo loogana bedeli karo iyadoo lacagtaas la sheegay ama lacagahaas la sheegay inay lacag aada u tiro badan ay ku baxayso shakhsiyaadka kontonka dhan uu soo magacaabay madaxweyne william ruto waxaana maxkamadda markii dambe fiirisay sheegtay inay waxba aysan soo kordhin karin meeshan ay ka duurtay kuna sheegtay inay tahay mid markaasi sharciga meel oga dhacayso oona dastuurka uusan qoraynin dhegeystayaal ruto ayaa markaasi ku cakarnaatay xaaladda waxaana markaas uu la yaabay howsha siday wax u socdaan iyo weliba sida wax markaas asaga u waday iyo weliba sida uu asaga damacsanaa oo hadda markaas isqaban la oo ku aadan waxyaalaha aan markaasi inta badan dadkaan ku qanacsaneen raalli aysan ka ahayn iyo sidoo kale dadka shacabka inta badan aan laga qeybgelin waxyaalaha ay ku tilabsanayso xukuumaddiisa ogow dhegeysta marka loo fiiriyo waa qaab siyaasadeedkiisa william ruto waxa uu inta badan uu ku dadaalaa habka iyo weliba maareynta uu nolosha waa habka iyo maareyn waa habka iyo weliba sida uu ku doonayo qaabka ugu habboon oo wax uu doonayo inuu markaasi ku maareeyo sidoo kale ku hormariyo xaaladda iyo waaqica suurtagalnimada kaga dhigi kartee xukuumaddiisa sida inay ku hanaqaado sidoo kalena ay ku kala fadhin iyadoo markaasi taageero xoogan uu inta badan uu kaga haystay oona kaga dhaxlay waqtigii wixii ka dambeeyey labadi kun labaatankii waqtigii corona laga soo baxay dhegeystayaal iyo ilaa labadi kun koob iyo labaatanka labadi kun waa labadi kun labiyo labaatankii saddex waa labadi kun labiyo labaatankii dhegeystayaal waqtigaasi si toos ah ee doorashada ay isla imaadeen ayna isla gaareen dhegeystayaal doorasho dhegeystayaal ee inta badan ay taageero fara badan uu kaga haystay iyo sidoo kale dad oo markaasi ay isla soo jabeen sheegeysta shakhsiyaadkaasi ayaa inta badan qaar waxaa inta badan qaar ee aada nafsad dabcan shakhsiyaadkiisa ay ugu weyn tahay laakiin waxaasoo dhan wuxuu doonaya in uu ka soxo oo sidoo kale xukuumaddiisa qeyb ay kaga noqdaan ayagoo markii dambena oo shakhsiyaadka qaar oo xilal kala duwan oo markaasi u magacaabay ama u dhiibay dhegeysta laakiin taasi waxay dhanka ka socon weysay maxkamadaha iyo weliba garsoorka qaarka garsoorka qaar oo sheegeen in madaxweynaha oo laga doonayo inuu tilaabada uu qaadayo in si dhow ooga fiirsado waxaa kamid ah dhegeystayaal waxyaalihii ugu dambeeyey ee kamid ah dhegeysta prostatal suspended waa dabcan qeybta dowladda ah waa dabcan shirkadaha dowladda qaar ay lahayd ayaa markaas la sheegayaa in xukuumadda waa xukuumadda inay markaas iibinayso waxaa hadda la sheegayaa ama maxkamadda durban la geeyay kadib markii hadalkaas uu kasoo baxay xukuumadda william ruto in markaasi warshadaha waa shirkadaha qaar ama shirkada xafiisyada qaar ee dowladda sida markaas markaad fiiriso prostatolka sida goonida markaas isku maamulo laakiin inta badana dowladda hoos imaato waxaa hadda laleeyahay in markaas uusan iibin karin dhegeystayaal maxaa dhacay ilaa iyo sanadka dambe dhegeysta ama sanadka xiga keiskaasi ayaa markaas dib loo dhegeysan doonaa dhegeystayaal sababta loo iibinayo ogow markii koob iyo toban ayaa markaas la sheegay xafiisyada xafiisyadaasi ama dowladda waa kuwaasoo la sheegay in ay dib loo in markaas ay iibin doonaan waxaana markaas la sheegayaa inay kasoo bixi doonto lacag gaaraysa boqol afar iyo toban dhibic waa boqol afar iyo toban dhegeystayaal bilyan oo lacagta dalka kuwaas waa dabcan lacagta dalka kuwaasoo sheegay in lacagtaasi meel kale loo weecin doono dhegeystayaal maxaa ka mid ah waa shidaal waa shirkada waa shirkada dhegeystayaal waa shirkada waa shirkada dhegeystayaal eewaa dhuumaha shidaalka waa shirkada dhuumaha shidaalka qaade ee kenya pipeline ayaa ka mid ah waxaa sidoo kale ka mid ah shirkada dhegeystayaal ayadana shirarka caalamiga ee dalka markaas lagu qoray ee k i c c waxaa sidoo kale kamid ah dhegeystayaal k c c shirkada dhegeysta soo saarto caanaha lo-da dhegeyste waxyaalo fara badan ilaa gaaraya koob iyo toban ayaa kamid ah inuu markaasi uu soo daabicay ama soo daabiceen lacagtoodan sidoo kale kusoo kala qoreen iyagoo shaqaalooyin fara badan ee dowladda ka tirsanna ay u shaqeynayeen dhegeystayaal waxaa la isweydiinayaa sababta loo iibinayo maxay tahay sababta baahida halkaasi gelisay iyo sababta danaha iyo qorshaha looga leeyahay iyo waxaa markaasi ka damacsantaha xukuumadda in shirkadahaasi la iibiyo sababtaas ilaa hadda markaasiisan dowladda kala cadeynin balse ku sheegay in qarashaad fara badan ay ku baxayso dowladdana ay hadda markaasi doonayso inay ka fursato meelaha qaar ee lacagta ku baxayso waxbaan aan kasoo gelaynin dhegeys waa siday ayaga hadalka u dhigayaane waxaana hadda xukuumadda ee markaasi tilaabo markaasi xoogan taasi ku qaaday kuna heshiyeen kuna gaareen laakiin waxaa markaasi arrintaas ishor istaagay dibci mucaaradka oo markaasi hogaaminaya william ruto waa raale hadda mucaaradka markaasi hogaaminayo dhegeystayaal ra-ila omolodinga waxaana markaasi shakhsiyaad uu arintan u amray oo weliba wakiilo ah qareenno ayuu markaasi amray oo arintan inay markaasi ka hortagaan oo maxkamadda durbe ay tagaan maxkamadda ayaa hadda la geeyey waxaana maxkamadda ay sheegtay in baaritaano ay ku sameyn doonto sidoo kale kiiskan la dhageysan doono sanadka soo socda gudihiisa oo hadda ay markaasi la iibsan karin sidoodana ay u shaqeyn karayaan dhegeystayaal iyadoo durbe qaarkood oo shirkadahaasi dowladda ay sheegtay in la iibinayo ay markaasi soo dhejiyeen shaqooyin ay markaasi shaqaalaha dhegeysteed shaqaalaha ama shaqooyin ay soo dhejiyeen taasi hadda la isweydiinayo maxay tahay shaqaalaha iyo iibinta sidee isku qaban karaan dhegeystayaal waxyaalahaas ayaa ka mid ah mar kale in xukuumadda ruto ay markaasi la tilaabsan la-dahay oo inta badan lagu sheegay qaabka iyo nidaamka ay markaasi wax ku xalinayso ama waxay ku wado oo hadda lagu eedeynaya inay tahay inuusan ka fiirsanaynin iyo weliba inuu markaasi talooyin wanaagsan uusan ka helaynin shakhsiyaadka sharciga qeybta u xilsaaran ee madaxweynaha kala tiriyay dhegeystayaal oo markaasi ka mid ah afhayeenkii hore baarlamaanka justin muturi dhegeystayaal waxaa hadda la isweydiinayo ayaa ah maxay tahay wax dabcan xukuumadda ruto ay indhaha ka qabsanayso laakiin xaqiiqda xaqiiqadana ah in markaas indhaha aan laga qabsan karin dhegeystayaal ee ka mid ah waxyaalaha ay hadda ay ku tilaabsanayso iyo waxyaalaha aan lagu tilaabsan karin ay inta badan hadda isku qaldayso xukuumadda ruto maxaa ka qaldan waa su-aalaha la isweydiinaya dhegeystayaal xukuumadda ruto iyo weliba waxaa markaas inta badan looga fadhiyey laga saadaalinayay heerka iyo weliba tilaabada ee dhaqan dhaqaale waxuu kaga qaban karo kagana bedeli karo heer markii loo fiiriyo xukuumadda waqtigan heerka waa heer markii loo fiiriyo xukuumadda waqtigan waxyaalaha ay la daaradhacayso iyo waxyaalaha ay hadda markaasi dhibaatada ku haysato marka loo fiiriyo caqabadaha ugu weynaya hadda haysato waxaa ka mid ah dhegeystayaal qodobka afaraad waa qodobka shanaad eh waxa ay markaas saxiix ula soo samaystay hay-ado qaar oo qaramada midoobay iyo sidoo kale maraykanka oo markaasi lacag balaayiin shin ah ku baxday in ciidamo boolis ah oo gaaraya kun ciidamada booliska kuwa rabshadaha ka hortaga in la geeyo wadanka haiti kuwaas waa wadankaasi oo dhibaato ka taagan wadankaasi oo dhibaato ka holceyso wadankaasi oo dilal fara badan ay ka dhacayaan kuwaasoo hadda dowladda iyo burcadka iyo tugada markaas isku milmeen oo la kala garanayn dhegeystayaal maraykanka oo markaas u jirta masaafo aada u dhow ayaa markaasi iska diiday balse sheegay in lacag fara badan uu ka bixin karo iyadoo wadamo kale uu arintan wakiishay oo ay markaasi ka mid tahay wadanka wadankani kenya ama xukuumadda william ruto in markaas ciidamo gaaraysa ilaa iyo kun markaasi la qalabeeyo sidoo sidoo kale lacagaha markaasi aada u tiro badanna loo qoondiyo intay halkaasi ku sun yihiin inay markaasi sameeyaan nabad waa dabcan xasilintan waa inay xasiliyaan deegaanada qaar ee markaasi hadda dhibaatada iyo rabshadaha ay ka taagan yihiin halkaasi waxaa ka dagaalamaya burcadka iyo tuugada kaasoo la sheegay in hadda ciidamada booliska wadankaasi aada loo laaynayo dhegeystayaal dadka qaarkood ayaaba iskaga hayaamay iskaga qaxay guryahooda iyadoo maalin walba halkaas ay ka dhacayaan dhibaatooyin rabshado wato oo wadankaasi ka horcayo dhegeystayaal mala socotaa wadanka haiti in markaas in markaasi afar madaxweyne ay dileen burcadda mala socotaa inay sidoo kale tuugada burcadka ay hal ay markaasi si gooni ah ay markaasi wax u qabsanayaan waana meelaha markaasi muqaadaraadka iyo weliba daroogooyinka inta badan aada loogu isticmaalo dhibaato iyo xaalada kala duwan ay markaasi kala kulmi karayaan haddii ciidamada booliska dalka ay markaasi la geeyay halkaa lacagta iyo qarashaadkaasi iyo dhibadanaha iyo dhibaatada markaasi kala kulmi karayaan ayaa la sheegayaa inay xukuumadda ruto aysan fiirinin waxa ay ka dhexli karaan shakhsiyaadkan inkastoo mucaaradka uu arrintan aada u dafiray waxaana mucaaradka uu ku tilmaamay waa mucaaradka markaasi hogaaminayo ama uu hogaaminayo uhuur waa dabcan uu hogaaminayo raalli ahade raila odinga waxa uu ku sheegay in maraykanka uu asaga u dhow yahay masaafo dhowna uu jiro masaafada marka loo fiiriyo kenya iyo haiti ayaa la sheegay inay waqti dheer ay tahay oo sidoo kale wax maanta beri aan la gaari karin dhegeystayaal marka loo fiiriyo duulimaadyada waxaana hadda laga codsanayaa ama raila uu sheegay in asaga ciidamadiisa ka taya wanaagsan sidoo kale ka qalab wanaagsan waxauu sheegay kana lacag badan inuu asaga ciidamadiisa halkaas u diro xasilooni kaga sameeyo waxaa hadalkaasi yidhi raila odinka balse wuxuu sheegay in aan la diri karin ama la qaadi karin ciidamada booliska gaaraya ilaa kun dhegeystayaal taasi ayaa mar kale walaax keentay waxaana markii dambe loo gudbiyey maxkamadda maxkamadda ayaa waa dabcan raalli ahaade wax markaasi loo gudbiyey dabcan baarlamaanka baarlamaanka ayaa sidoo kale isku wada raacay iskuna afgartay sidoo kale sheegay inay markaasi suurtagal ay noqon karto ayna aadi karaan halkaasi ogsoonow maxkamadda waxaa awood inta badan ku leh taageerada saaxiibka waa taageerada dhegeysa ee madaxweynaha dalka william ruto waxaa markii dambe arrintan ay tagtay maxkamadda maxkamadda ayaa sidoo kale arrintaasi waxba kamijiraan ku tilmaamtay oona sheegtay in ciidamada booliska ee wadankaysan ka bixi karin laguna talagarin marka loo fiiriyo qaabka ee dhegeystayaal ee waa qaabka iyo weliba marka loo fiiriyo qaabka iyo weliba habka sharciga wax uu u dhigaya ee dastuuriga dalka waxaana ay sheegeen intaasi laga maarmaan aysan dabcan laga maarmi karo oona sidoo kale loo baahnayn waxaa keli ah loo ogol yahay in ay ciidamada gudaha markaas iyo howlaha ay ka qabtaan ayna xasiliyaan dhegeystayaal ciidamada booliska waxaana ay sheegeen maxkamadda ay sheegtay in arrimaha waxa dibadda ku saabsan in lagala hadli karo ciidamada difaaca dalka ee k d f ta loo yaqaana dhegeystayaal dalka balse in markaasi meel aysan kasoo geli karin dastuurka sidoo kale ku xusnayn una ka qornayn in ciidamada booliska wadanka ay ka bixi karaan mise ay tuulooyinka dabcan waa xuduudaha ay geli karaan ee wadanka taasoo ku sheegtay inay tahay mid qalad ah sidoo kalena meel kaga dhici karto dastuurka dalka waxaana mar kale dharbaaxo ku dhacday xukuumadda william ruto oo la sheegay in qaladaadkiisa weli uu xisaabsanayo dhegeystayaal taasina waxaa markaas la sheegay in mar kale la dhegeysan doono meeshan laga saaray dhegeystayaal maxkamadda arrimaha ku aadan dabcan ciidamada haiti oo ciidamada booliska haiti markaasi loo qaadayo dhegeystayaal dhibaataya rabshada ay ka taagan yihiin dhegeystayaal waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal waxaa markaasi ka mid ah finance act part oo markaasi la sheegay inay markaasi tahay mid sharci darro ah dhegeystayaal waa qeybta dhegeystayaal finance ama dhanka maaliyadda habka iyo weliba sida ay markaasi xukuumadda ruto ay wax usoo saarto ayna ku dalaacday taasoo looskaga fadhiyo finance act waa dhegeystayaal iyo weliba waxyaalaha hadda markaasi ay iyadana noqon karto mid sharci darra ah dhegeystayaal maxay sharci darra ku noqon karaysaa qaabka iyo weliba siday markaasi wax usoo qorsheeyeen ee markaasi kamid ah canshuuraha wadanka la dulsaaraya ee v a t da waxaa sidoo kale kamid ah canshuuraha markaas la doonaya in laisla wada eego laisla wada fiiriyo ee ku aadan qaabka markaasi ku haboon waxaa sida saxda ah ee hadda noqon karta dhegeystayaal lacag ahaan marka loo fiiriyo iyo weliba arrimaha ku aadan sida ee hadda xukuumadda ee qarashaadkii lacagaha iyo canshuuraha inta badan hadda diiradda u saari doonto sida marka hore uu sheegay madaxweynaha dalka william ruto inuu doonayo inuu la tartamo wadamada koonfur africa ee wadanka nigeria kuwaas wax soo saarkooda heer sare ah dhegeystayaal wadanka wax soo saarkiisa ayaa hadda la sheegay inuu aada u hooseeyo sidoo kale aysan jirin wax markaasi inta badan lagu tiirsanaan karo marka laga soo tago qudaarta oo inta badan gudaha wadanka markaasi ka baxdo gobolada qaar ee markaasi la gaarsiiyo ama ay tagaan dhegeystayaal taasi ayaa hadda la sheegayaa inay markaasi wejigabax ku noqon karto iyadoo wadamadaasi dhegeystayaal wax soo saarkooda heer sare ay leeyihiin shirkado shidaal ay leeyihiin shirkada dhumaha shidaalka markaasi qaada sidoo kale ay leeyihiin oo wax badan ama daqli ahaan marka loo fiiriyo katan kenya ee sanad maaliyadeedka soo gasho inay kuwaas kaga tira badan yihiin oo sidoo kale aan isku barbar dhigi karin sida qaar markaasi hadda xukuumadda ay sheegayso in wax walbo la iswaafajin karo in wax walbo sidooda ay ku dhici karayaan ama ku qabsami karaan dhegeystayaal haddii markaasi la laasimo sidoo kalena lala socdo si dhow arrimaha canshuuraha dhegeystayaal canshuurta ama dhaqaalaha ayaa markaasi sheegay in lagu kabi karo laguna sixi karo dhegeystayaal inkastoo horaan uu sheegay in madaxweynaha oo madaxweyne william ruto in wadadii dariiqadii marka hore uu qaaday kibaki inuu asagana qaadi doono taasi weligiis usaxan waxba ku darin kibaki dhaqaalahana heer wanaagsan uu ka gaarsi waqtigaasi heerka maanta ay joogto dalka iyadoo ay wax walba isbedeleen dabcan sanadkii aynu soo dhaafnay gebagabadiisa ilaa iyo sanadkan hadda aynu ku guda jirno labada kun iyo saddex iyo labaatanka laguna sheegay in xaaladda ay sidoo kale sidaasi ay kaga daran dabcan hadda kaga daran ay kaga darneyd midda hadda jirto dhegeystayaal waa waqtigii markaasi xilka uu kala wareegayay mooy daniel trotich armoy xilka kala wareegay kibaki dhegeystayaal labadii kun labadii laai labadii kun dhegeystayaal saddex tobankii waxa uu wadanka ku hay gacan bir ah waxaanu ku hay gacan dhaqaale waxaanu ku hay gacan barwaaqo waxaanu ku hay gacan cid walba markaasi iska dhex arki karayso dhegeystayaal waqtigaas inkastoo laakiin hadda xukuumadda ruto taasi ugu aragto mid uu ku fashilmayo dhegeystayaal oo hadda waxyaalo fara badan ay xukuumaddiisa isqaban la-dahay in iskeyn la-adahay dhegeysta marka loo fiiriyo nolosha iyo micshada dadka inta badan ay hadda ku nool yihiin ayna sidoo kale kaga hadlayaan dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal waad ku mahadsantihin la socodka dhegeysiga xulashada star f m codka gobolka waqooyi bari saaxib yaal hadda maxay tahay sababta iyo qaladaadkaasi uu asaga u cadaysanayo ama sidoo kale uu hormuud ugu noqonayo madaxweynaha dalka william samoy ruto eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba eber laba saddex shan sagaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarkaasi si toosa dhegeystayaasha uga soo qayb qaadan karaan maxay tahay waxyaalaha uu hadda cadaysanayo ogow dhegeystayaal inta badanna waxa uu markaasi gadaal ku ogyahay oo si dhowna uu markaasi u aaminsan yahay xildhibaanada baarlamaaniga dhegeystayaal oo inta badan aada u taageersan sidoo kalena kaga tira badan markii tira ahaan loo fiiriyo dabcan xubnaha azimiyo iyo sidoo kale xubnaha kenya kwanza oo ayaa kaga tira badan oo wuxuu markaasi meelmarin karaan iyagoo markaas xitaa kuwa kale hadday kasoo horjeestaan waxaa markaasi la qaadanaya cidda tirada badan iyo cidda markaasi go-aanka isku wada raacday taasi ay keenaysa in hadda xulbo uu fududaysanayo dhegeystayaal horaan maxkamada asaga ayaa dhadhiiri jiray madaxweyne william ruto horaan maxkamada asagaa dhihi jiray dabcan awood ha la siiyo oo markaasi waxooda danahooda ay ku gaari karaan waana qorshihiisa kamid tahay dhegeysta inkastoo laakiin ilaa hadda weli uusan ka hadlin waxyaalahaasoo dhan ilaa iyo toddobadaasi qodob dhegeystayaal oo haddaan ka hadlaynay waxaa la sheegayaa in ilaa hal mar hadda uusan hal mar xitaa uusan ka hadlin waxaana markaas la sheegayaa in ay haddii uu ka hadlo ay qabanayso hadaladiisii hore dhegeystayaal iyo sidoo kale marka uu khudbadiisi markii saa loo dhaariyay uu ka jeediyey dhegeysta ama dadka uu kula hadlay uuna sheegay in maxkamadaha ay noqon doonaan kuwa markaasi xor ah kuwa markaasi madax bannaan kuwa markaasi la fargelin doonin dhegeystayaal taasi ayuu hadda ka gaabsanayaa oo uu markaasi ka warwareeganaya in sidoo kale uu farageliyo dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysa uu hore barnaamijka noo daafarayo soo dhowow wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu salaamaya gaarana soo dhowow in badan baan ku salaamayaa haye adiga dhegeystayaasha meel kasta ay ku waabariisteen shukran
waan dhegeysanayay si wanaagsan baan u qaada dhigtay oo u faahfaahisay oo maaragtay xukuumadda ruudko iyo xukuumadihii ka horreeyeen waxay qabteen iyo sidii uu u damacsanaa asagana inuu u qabto wixii maaragtay uu ninkii kibakiya waddanka ka qabtay mhm
iyo sida ciidamada wadanka maaragtay ee booliiska oo wadanka hayti in loogu diro la damcayo maaragtay haddana maaragtay hab baarlamaan ay u mareen haddana maxkamadda ay u martay mhm si wanaagsan baan kuu dhegeysanaya asraa caana lagu qabay xukuumadda ruto hadday damacdo inay ka qayb qaadato waxyaalihii ay soo martay kibaki wixii uu sameeyey mhm horta ma gaari karto wax kasta hadday isku daydana haye
waxayna u gaari karin waktigii kibaki sicir barar ma jirin adduweyne isku soo jabay oo wadan eh, qaaradaha yurubta oo dagaalka jirana ma jirta sida wadanka maarata ukraine iyo russia ma jirin mhm
Eh, shidaal shidaal la waaye iyo sicir bax eh, sicir kacna midna ma jirin koronana ma jirin mhm
wadan isku furan baa jiray mhm
Eh, dhaqaalaha wadanka waktigaas aytana maaragtay kibaki markuu soo gala wuxuu yidhi shacab taajir iyo dowlad fakri baan u imaadu yidhi haye
wuxuu yidhi shacabka horta waa inay shacab noqdaan oo dowladda ay maalka uu uu gacanteeda soo galo mhm
waa kii shacabku wax ay ku dhaqaaqaan ee garan waayeen oo marka dambe ee dowladda ee aqaamta ugu xarooto wixii lacag ahaa mhm
waa sidii maaragtay uu ku qabtay kibaki uuna wadooyinka maaragtay super highway kuwan maaragtay zika ay u dhexeeyaan mhm waxaana uu ka sameeyo marka dowladdan ruto qodobadii ay maaragtay ka dhawaajisay inay shacabka ay u qabanayso oo maaragtay inay dabaqada hoose soo dhisayso oona wadanka maaragtay horumar ay gaarsiinayeen qiimaha badan oo wadanka laguleyna laga bixini horta taa caqabad bay ku noqotay
gartay way ka socon way ka soconi waase anisaan u arko aragtidayda
haye maxaa maxaa yeele wadanka wuxuu la kulmay sicirbar iyo wadamadii caalamka ee qamadigii waxyaalaha u tarsanayeen ee maaragtay isku furnaayeen ee inayna isku furnayn oo dagaalo ay ka jiraan mhm
shidaalka wadanka soo gelayaaba wuxuu noqday wax yar mhm dowladda dowladda waxaa dhahday canshuur laba jibaar baan saari meel aan wax laga qaban karin buu damcay inuu wax ka qabto ninka maaragtay ruto eh aniga waa dowladda dadkii soo dhisaanahay aniga haye markaan saa ku leeyahay dowladda waan soo dhise inay horumar iyo maaragtay meel fiican ay noo jiheyso yaan usoo dhisnay aad iyo aad
marka dowladda sidii aan kafinayne maana ku arkin mhm
maxaa yeele shacabka waxaa rabin maaragtay sicir bararka in laga dejiyo in yar oo hadda waktiga gaarka hadda wadanka roobka xoog lahaa u dhacay oo maaragtay wadada koonabunda hadda madhooga ay go-de wadooyinka tulaa ay go-eed raashinka gaarka waxaa waxay noqotay magaalo yara tuule eh raashinkaba inla waaye wixii la arkana cirkaa uu tagay mhm
oo sicir barar aan jirin oo aan la arkin uu ku dhacay dadka mhm
marka anigu waxaan leeyahay dowladda ruto manifestooda ay soo saarto aan ku soo gelino horta ha ku noqoto oo ha ku socoto waddanka horumarkiisa waddanka markaad ciidan u dirayso oo waddankaada ciidan uu ka baxayo ciidan waxaa la rabaa military inuu ka baxo booliis inuu ka baxo ma aho waa waddo qaldan oo maaragtay oo oo la talin la talis la-aan ay ku dhacday madaxweynaha oo inaan lala talinaynin oo waddanka ninka madaxweynaha hadii la wa- la talin fiican u helo waddanka jiha fiican buu ujeesanaya haye taa la talis xumo inay taan u aragnay oo maaragtay qo- gobollada ka hooseeyaan oo maaragtay sida maaragtay ee ninkii afhayeenka hore baarlamaanka ahaa iyo nimanka la talinta eh inay maaragtay ay dhanka qaldan ay u jiheeyeen madaxweynaha aad iyo aad oo ay dhiiqa lugaha ay u geliyeen mhm
maxaa yeele talada hadday kaa wareerto si xun baad u dhimaysaa jiha wareer baa kugu dhici mhm adduunkana tala un bay ku socdaa wa- adduunkana dhan ba tala un ku dhisan yahay soomaalida waxay tiraa matashada iyo matashiisha iyo matosha dad ugu xun bay soomaalida tiraa haye oo maamaha soomaaliyeed waay haye talada hadday kaa wareerto dhan kastaba hadday talada kaa wareerto waa jiha xun baa u qal- yaa- yaa u jeheysanaysaa mhm ninka markuu guursan rabo hadday talada ay ka wareerto guurkiisa wuxuu ku dhacayaa guur oo maaragtay aan sax ahayn صح guur guur wareer hebel guur wareer baa ku dhaca lagu dhihi ninka guur wareer baa ku dhacay mhm
oo guurka naftiisa talada hadday kaa wareerto ya- dhan qaldan baa yaa maaragtay yaa u jeheysanaysaa mhm marka anigu waxaan leeyahay wadanka taladiisa tala oo maaragtay dar wanaagsan u hogaamiysa ha noqoto la talinta madaxweynaha mhm
marka waana ku salaamaya in badan baan ku salaamaya walaal macaali wadasaasha aqliga badan baan ayaan qadkooga baxaya shukranad bad mahadsantahay aabaha nabadda gaarane aragtiisa fikirkiisa ka dhibanaya saaxiib yaal idaacadda star f m oo codka gobolka uqeybir ayaa dhegeysanaysaan bal dhegeystaha kale qadka telefoonka aan siinaya weli idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan goornow tobankii barqi waa warkii tobankii barqnimo maqli doontaan ee daqiiqada yar keliya ay nooga harsan tahay ama toban daqiiqo halo yuusuf salaam calaykum wcalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu
waa cumar gene janju soo dhowo cumarow
waan fiicana haye
warimo fara badan baad maanta ka dhawaajisay oo aad iyo aad xasaasi u ahoo hadday halaabaana wax badan halaabi oo wax badan halaabi oo wax badan ay xumaanhayaan hadday hagaagaana nolosha dadka eh horta dawladdan waa iska afrikaan oo dawlad afrikaanana qaladaadkeedii iyo waxeedii iyo interestkeedii iyo waxyaalaheeda uu iska badan yahay kuwa afrikaanku bay ka mid tahay ruto haye
laakiin ani hadda waxaan leeyahay horta dhibka maarta haddii hay-ad le haddii hay-adihii dawladda la iibinayo haddii booliis la dirahayo haddii howsol ma
haye cumar cumar janju way maqlaysaa halow waan ka xumahay qadka telefoonka ah ayaa dhegeystaasi lagu qabsaday waan ka xumahay Een, xigaha kale qadka telefoonkan siinayaa intaan eh, dhegeystayaal si usii usii gudagelin adeegyada kale qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal Een, waa hagaag eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal raal noqda ayaan leeyahay xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhow
halo asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
aad iyo aad baan idin salaamayaa baxda staafeed dhammaantiin shukran Een, waan maqlayaa barnaamijka soo dhigtay ee aad qaada dhigaysaan walaal magacaaga
magacayga cabdulaahi aadan baa la yidhaha oo jooga gaarisa gaar ahaan buulamadiina soo dhowow aadanow
aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa fikirkaaga saliimka ah Een, haddii aan guda gal barnaamijka aha
soomaalida waxay ku maamaadaa wadaantii een, keento een,
waa tahay dhegeysta isagana qadka ayaa lagu qabsaday waan ka xumahay dhegeystayaal fadlan dhegeystayaal waxaan iga codsanaya qof markuu qadka telefoonka soo galo ha ku caririn adigoo maasan waa dhegeystay labaad dhegeystayaasha ay ku caririnayaan sidoo kale ee, busy ama lo- aad qadka loogu caririn waan ka xumahay dhegeystayaal ka raali noqo een, saaxiibka kale ayaan siinayaa goordhow hadduu eebaha idmo laakiin markan iyo ogolada dhegeystayaal aan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana shirkada safaricom dhegeystayaal ee waxaa lagu leeyahay maanta ka taxadar shakhsiyaadka doonayo inay markaasi kaa lunsadaan kana dhacaan kharashaadka lacagaha telefoonka ku jira dhegeysta juulisa niqueli ama nicon dadka qiyaameeyay dadka shacabka ayaa la imaadeen habka cusub oo markaas dadka kenyaanka ah maalin waliba lagu dhibaateynayo mobilada kenyaanka ayaa hadda waxay inta badan aad dadka u isticmaalaan wax loogu soo diro ama sidoo kale ayagana wax ku iibsaan kuna diraan lacagta waana qayb markaasi bangi ahaan inta badan loo adeegsado la- bangi- la- waa dabcan telefoonka empesaga ama telefoonkaaga dhegeysta laakiin baa la socotaa kuwa qaar ama shakhsiyaad ama tuuga ayaa markaasi doonayaan in ay markaasi piinkaada ogaadaan ama lambarka sirta adiga telefoonkaaga si ay markaasi kaaga dhacaan taasi ay hadda waxaa laleeyahay waxay dhibaato ku noqon kartaa oo caqabadna ku- u keeni kartaa xaaladaha waqtigan dhegeystayaal waxaana leeyahay shakhsiyaadkaasi qaarkood waxay iska dhigayaan kuwa markaasi ka shaqeeya bangiyada safaricom kuwa ka shaqeeyay sidoo kale kuwa saraakiisha kuwa dowladda macalimiinta iyo weliba maamulayaal u shaqeeya iska dhigaya safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo doonaysa inay ka caawiso dhibaatooyin la xiriira dadka shacabka qiyaameeya haddaba nambarka waa saddex saddex saddex ee lagu gudbiyo warbixinada dadkaas ayaa la habeeyey oo la cusbooneysiiyey iska ilaa dadka waa xaqiiji mar waliba cidda markaasi kula hadlayso hubso wax walbo waxaad sameynayso lana xiriir lacagta ee shakhsiga markaasi la hadlayso ilaan hubsina halbaa la siistaa dhegeysan haddaana aqoon wax u lahayn weydii dadka kaa kaa aqoroon oo markaasi doonaya inay kaa hadaan lacagta haddaba waxaa waxyaalaha markaasi qofka ay ku qaldi karaan ayaa markaasi iska badan waxaana ka mid ah sida fuliza mshwari iyo sidoo kale inuu fariin kusoo qoro mase inuu kusoo waco oo kuu qor- ku leeyahay lacag ayaa iga soo luntay lacagta iisoo dir ah dhegeyste haddaba haddii lacag uu soo diray waxaa leedahay ama kusoo waco waxaa leedahay la hadal safaricom ha kuu soo celisa lacagtaada ee aniga waxaan shuqul iyo shaqo aan ku leeyahay ma ahan lambarka keliya safaricom war- markaas ay kasoo wici kartana waa lambarka keliya eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber waa zero seven two two triple zero triple zero number kasta oo dabcan ka sheekeysana oo dabcan waa inaad markaas iska weyeysaa oo iska fiijisaa sidoo kale ka warbixi wixii faragelin ah oo dabcan nambarkaada soo galo masiimkaarkaada soo galo registal oo la wadaag waa boqol hal waa boqol ama laba boqol nambarkaasi ayaad la wadaagaysaa mise hal eber eber ama laba eber eber ama fariin qoraal ayaa u diraysaa saddex saddex saddex si gar- si gar- si gargaar aad u heshid ha noqon qof la qiyaameynayo taxadar lahow dhegeystal junisa hii niqueli ama ni- dabcan con judize niqueli ama nicon safaricom fraud waa warbixin dhegeystal inta badan dadka looga digayo laguna sheegayo k c b bangiga k bangiga k c b waa mid ka mid ah bangiyada ugu wanaagsan looguna talagalay dadka dalka k c b waa bangigeena in ka badan boqol iyo x labaatan sano k c b oo ah mid ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursad u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabay ganacsida yaryar ilaa shirkadaha gacabinta dowladaha fulinta yaryar iyo weliba mashaariicda baaxadda weyn fududeynta weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaasi loo marayo ganacsiyo waara oo la joogteyn karo iyo intisaa asaasi ah k c b waxay si hagar la-aani u gudatay hadafkeeda ah inay markaasi taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo fursado ah ay noqoto halkudhigu for people for better k c b waxay doonaysaa inay nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysan shirkadaha bulshooyinka la haybsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaa ka mid ah adeegyada k c b sahal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada booqo maanta laanta kugu dhow ee bangiga ama kala soo xiriir eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale waa eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber lambaradaas ee si toosa hula xiriiri kartaan k c b for people for better ayaa lagu leeyahay aan kugu daro dhegeystayaal waxaan mar kale kuu sheegayaa mid kamid adeega kale ee qeybta barnaamijka ka ah shirkadda safaricom ayaa mar waliba waxay macaamiisheeda u haysaa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan haatan waxay ku leeyihiin hama katalulu gia digital nanion soo qabsa nion atra sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa nion at smata toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom iyo shabakada www masoko com macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoon casri fujiya waxayna ku leeyihiin hamaka taluulu safaricom ayaa waxay doonayaan inay macaamiisheeda ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashada iyo waxa la midka safaricom waxay ku siinaysaa adeegyada internetka one g b o bilaasha mar walbo aad iibsato telefoonkan neon re iyo neon ultra waxaa hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee neon smart iyo neon ultra aad ku iibsan karta qiimo macquulgal ah oo aad aad dabcan aad awoodi karayso fursadan ayaa keli waxaa ka faa'iideysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulikamwizi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe ama tooshilaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka yahay two g iyo three g hamaka taluulu tusaale dhegeysta markaad hayso telefoonka casriga oo aad internet u isticmaali karayso ay waxaad ka faa'iideysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfad ahaa cusub teleefoonadan waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada ee www masoko com googolka ay wax kaga baari kartaa waxaa adiga doonayso telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad guriga kaga soo shaqayso aad u isticmaasho tilmaamaha qariirada googolka sawir aad u qaadatay wax la mid ah waxaa markaas arkaysa dad fara badan oo ka faa'iideystay oo helay dhegaysa telefoonka oona sida la rabay uga shaqaysan waxaana ka mid ah sida gabdhaha inay ka bartaan ama ka baran karayaan cunada noocyada kala duwan qeybta youtube-ka telefoonkaasi isqurxinta cilaanka waxaas ayaa u dheer sidoo kale waxaa usii dheer qeybta waxbarashada online-ka caruurtu waxay kaga baran karaan ardada dhegeystayaal iskuulada iyo weliba jaamacadaha kolojyada waxaasoo dhan u sahlaysa una fududaysa waxbarashada dhegeystayaal teleefoonadan waxaad ka helaysaan dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada www masoko com hamaka talulu ayaa lagu leeyahay star f m ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhegeysta ku maasantay la socodka dhegeysiga xulashada star f m cutub gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaa markan dhegeystaha qadka telefoonkaasi iyo star f m waan ka xumay dhegeystahaasi ila wadaag ayuu ugu soo galay saaxiibayaal waan ka xumay ee dabcan ila wadaagna ma soconayso iyadoo lambarka ama telefoonada cariri ay ka taagan yihiin mise ay ka jiraan dhegeystayaal waash tahay xigaha qadka telefoonka star f m soo Halo, halo, dhowo salaam calaykum.
wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamayaa
waan kaa qaaday imaam shabaxsan guri wad emem shabaaxaye
waan fiican walaal yuusuf bakad waan ku salaamaya shukran
waa alxamdulilah halka anagi baa ku cawbaryayne mhm
ilaah baa mahad iskale alxamdulilah waan iska beera falanayna biyaaba naga gooyeen galeydii inoo baxday mhm
ma garatay aada iyo aad
adablihii daaday baan tacbanaynay haddana weliyaa soo fakaday baa banaankiisu noogu yimid buu naga jaray ma garat haye
taas wax ka badan maayo saaka oohin baan udhex fadhiyaa horta beertii iga go'day oo haddana badarkii dambe an geliyey galeyda ay soo dhalan waysa ma garat mm
marka dawlad ma lahayne mid mid inaad noo cabasaan baa rabnaa haddii laa yidhahdo bal horta adiga barnaamijka shaqada dhexgala cabashadeydaan muujisanayaa ma garas shukran aad baad mahadsan tahay cabashadaada waa ku mahadsan tahay dhegeystahaasi mahadsan yahay wuxuu leeyahay beerihii ayaa biyo bay iga galeen taasina waa la ogyahay dhegeystayaal oo hadda wax la beeri karaa ma lahan dabcan waad ku mahadsan tahay dhas- dhegeysiga la socodka haddii aad ku suganta nairobi nawaaxigeeda waa hal ibar shan dhibic sagaal haddii mombaaso aad ku suganta waa hal ibar saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiga dhadhaab faafi tanaarifa masalani waxay naga dhegeysanaysaan saaxiba sagaashan toddoba dhibic xaal wajaari habeesani waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xabusuufta baniisa raamu lafey sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu baa wadaagtuna nahay waa sagaashan toddoba dhibic eber isyolo balambala meeru madow gaashina waa hal ibar laba dhibic saddex marsaabid moyaale xuduud etoobiya siddeetan toddoba dhibic toddobo www star fm co k applicationka afka star fm soo dejiso keliya waxaa kaaga baahan tahay internet ama qad keliya dhegeysta ah aad baad ugu mahadsantihiin sida wanaagsan aad ula socotaan oona dhegeysanaysaan star f m xodka gobolka waqooyi barnaamijka ah yuusuf bakats ayaa barnaamijka daadihinaya dabcan dhegeystayaal inayna farsameynaya dhegeystayaal bal markana soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeysa waana dhegeyste fraud mention waa far- waa fraud safaricom dadka qiyaameeya shacabka ayaa la imaadeen hab cusub oo dadka ay ku kenyaanka maalin waliba lagu dhibaateynayo mobilada kenyaanka ama kenya waxay la mid yihiin oo ab- dabcan akoonada bangiga dad qaar baa ba- dabca kaydkooda ku wada telefoonada weliba telefoonada gacanta qaar baa isku diiwaangeliya bangiyada mobeelka halku tuugada ay doonayaan in lacagtaasi xadaan ayuu ku weydiinaya lambarkaada sirta juliza nicolia monicon dadkan ayaa ku taqasay inay iska dhigayaan bangi safaricom dadka waa kuwa ka shaqeeya bangi safaricom bangiga kuwa ka shaqeeya sidoo kale shirkadda safaricom iyo sidoo kale saraakiisha dowladda macalimiinta maamulayaashii waxaa lamid ah safaricom ayaa had iyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo dooneysa inay ka caawiso dhibaatooyin la xiriira dadka shacabka qiyaameynaya hadda nambarka saddex saddex saddex oo lagu gudbiyo warbixinta dadkaasi ala habeeyey la cusbooneysiiyey iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar waliba cidda kula hadlayso xubso wax walbo aad samaynayso lana xiriir lacaga lacagta waxa la midka ilaan hubsino halbaa la siistaa haddaan aqoon u lahayn ama haddaan aad aqoon u lahayn weydii dadka ka aqoon roon oo markaasi wax fahansan hadda waa ka wax waa waa kan waxyaabaha qaldami kara waa dabcan waa wax waa kaa qaldami kara laakiin si dhow ula soco oo ishaada waa inaad markaasi imaankaada isla socdaan waxay sidoo kale qaadayaan adeegyaha markaasi safaricom ay bixiso sida fuliisa iyo mshuar iyo waxa la midka keli intaas waxay doonayaan qaab ay kugu soo gelayaan dhegiisal ayaa kamid ah qaab fariin ay kugu soo dirayaan ay ku leeyihiin lacag ay agaga soo dhintay mise ay ku soo wacayaan waxay ku weydiinayaan lambarka iyo sida aad wax u sheegayso keliya haddaba dhagaa fur waxaan rabnaa inaad shakhsiyaadka tuugada aad ka horeyso oo doonaya dadka inay qiyaameeyaan iyagoo oo macluumaadka dhan gacanta ku haysto safaricom kuma weydiinayso lambarkaada shakhsi ahaaneed oo keliya waxay kala soo xiriiri kartaa haddii ay markaas toos ah dan ay kaasoo gasho lambarka eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber lambarka laba zero seven two two triple zero triple zero ama lambarka waa eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber nambar kasta oo kale oo shaqeynaya in la sheego in inay kasoo weecaan safaricom ama ay kasoo wacaan waa been sidoo kale inaad ka warbixiso wixii faragelin ah qadka sisimka am- ama xatooyaha macluumaadka shakhsiyeed wac ee hal eber eber ama laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si gargaar u hesho ha noqon qof la qiyaameeyo taxadar lahow dhegeyste si markaasi lagu dhibaateynin tugadana ay kaaga faa'iidaysanin dhegeyste bangiga k c b bangiga k c b waa mid ka mid ah dadka waa mid dadka u wanaagsan laguna talagalay dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol iyo toddoba eh, waa boqol labaatan iyo toddoba sano k c b waa mid ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursad u abuuray shakhsiyaadka iyo laba bulshooyinka kala duwan laga soo bilaabo ganacsatada yaryar ilaa shirkadaha ka caawinta dowladda fulinta yaryar mashaariicda baaxadda weyn fudaynta iyo weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo loo marayo ganacsi ama ganacsiyo waaro oo la joogteyn kara weliba hindise asaasi ah k c b ciise hagarla-aanihii u gudatay hadafkeeda ah inay taageerto dadkoo dhan nooc kasta oo fursado ah dhegeysale ha noqotee halkudhigo for people for better k c b waxay dooneysaa inay nolosha ka bedesho lagana bilaabo ama ka bilaawdo bedelka magaalada saameynaysan shirkadaha bulshooyinka la hibsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaa ka mid ah adeega k c b sahal oo ku siinaysa adeegyada kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada booqoland maanta maanta kugu dhoway bangiga ma kala soo xiriir eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama eber toddobo saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people for bet ayaa lagu leeyahay mar kale ugu dambeyn dhegeysta adeega kale qeybta barnaamijka ka ah dhegeysta wala shirkadda safaricom ee qeybta telefoonada ah shirkadda safaricom ayaa mar walba waxay macaamiishadu haysa adeegyo wanaagsan ay ku farxaan haatan waxay kuleeyihiin hamaka talulu inga digital anion soo qabsa nion atra sideed kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal soo qabsa nion spata toddoba kun afar boqol sagaashan iyo sagaal telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom shabakada w w w dot masoko dot com macaamiisha safaricom ayaa waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsadaan telefoonka foji oo casri ah waxayna kuleeyihiin hamaka talulu safaricom ee waxay doonayaan in macaamiishada ka faydaystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii wax la midka ah safaricom waxay ku siinaysaa ade safaricom waxay ku siinaysaa adeega internet one g b blash ah oo mar waliba aad u iibsan karto ama iibsato telefoonada neon ray iyo neon ultra waxaa hadda dhegeysa aad iibsan kartaa telefoon cusub ee neon smart neon ultra oo aad ku iibsan karto qiimo macquul gal ah oo awoodi karayso fursadan ayaa kale waxaa ka faydaysan karaa dhammaan macmiisha isticmaala mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaaneenka baambe ama tooshlaha soomaalida dhahdo waana macmiisha telefoonka yahay two g iyo three g dhegeystayaal haamaka talulu tusaale dhegeyste markaad haysato tusaale dhegeysta markaad haysa telefoonkan casriga oo internetka aad u isticmaali karayso waxaad ka faydaysan karaysaa waxyaba fara badan sida markaas inaad ka farato xirfadaha cusub telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada ee w w w dot masoko dot com googolkaa sidoo kale wax kaga baari kartaa adigoo waxa adiga danaynayso doonayso telefoonka waxaad u adeegsan kartaa inaad guri kaga soo shaqayso aad u isticmaasho tilmaamaha qaranada googolka samirka sawirada qurux badan aad sidoo kale ku qaadan kartaa waxaana markaas aragnay dad fara badan oo qaatay oo markaasi ka macaashay kana faa-iistay inay markaasi ka mid yihiin hablaha ama gabdhaha oo maanta ka bartay qaybta youtube-ka ay ka galeen telefoonkaasi kana barteen cunukarinta isqurxinta cilaanka dhegeysta wax lamid ah halka sidoo kale caruurta waxbarashada ayagana ay markaasi kaga faa-iisteen waqtiyadan iskuullada jaamacadaha kolojyada ay xiran yihiin dhegeysta telefoonada waxaad ka helaysaa dhammaan dukaamada safaricom wakiilada safaricom weliba shabakada ee w w w dot masoko dot com hamaka talulu star f gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaa dhegeystayaal kumaasida la socodka dhegeyska xorashada saaka waxaan barnaamijka diirinta ku saareynay qaladaadka madaxweynaha uu galayo iyo weliba maxkamadda uu markaasi dabataagan tilaabo weliba uu qaado isagoo inta badan haddana ee usoo marayso mise usoo marayaan baarlamaanka dhegeystayaal oo taageero fara badan uu ka haysto laakiin waxaa hadda lagu tilmaamaya madaxweynaha inuu qaladaadka uu sameynayo markaasi sharciga oo meelmara dabcan sharciga uu baalmarayo sharciga oo sidoo kale meel oga dhacayo dhegeystayaal isagoo markaasi laga codsaday madaxweynaha inuu amarka uu qaato waxyaalaha markaas laga doonaya dadka inay u wada dhannaadaan ama loo wada dhan yahay sida markaas dadka in laga qeybgeliyo dhegeystayaal ee arrimo ama tilaabo waliba sharciga markaas la qaadaya dhegeysta si sharciga meel looga dhicin dhegeysta arrimahaasi ayaa hadda caqabadii culeys ku noqotay madaxweynaha dhegeystayaal oo tilaabo waliba uu la qaadi layahay dhegeysta kuwaasoo lagu sheegay inay tahay mid sharci darro ah yuusuf bakad ayaa barnaamijkan soo saaray nala socodsiinaya iniin farsameynaya sidaasi nabadgeliyo saaxiibada ka qayb qaatay kuwa hadda soo beegsanaya shukran dhammaantiina aynan leenahay maalinta berito ayaan kulmi doona hadduu eebaha nafta inagu simo inta ka hore nabadgeliyo